sabuuraddii konton iyo siddeedaad hubaal xaqnimada aamusnaan ma ku sheegtaan bini'aadmigow si quman wax ma u xukuntaan hubaal qalbiga waxaad ka samaysaan xumaato oo waxaad ka fikirtaan dulmiga gacmihiinna oo aad dhulka ku samaysaan kuwa sharka lahu waxay qalaad ku noqdaan uurkii hooyadood oo mar alla markii ay dhashaan ayay habbaabaan iyagoo been sheegaya suntoodu waa sida abeesada waabaydeeda oo kale iyagu waa sida jilbis dhegala oo dhegihiisa fureeya kaasoo aan maqlin codka saaxiriinta iyagoo si caqli ah u sixraya ilaahow ilkahooda afkooda ku dhex burburi rabbiyow libaaxyada aaranka ah micyahooda jejebi ha u dhalaaleen sida biyo aad u durduraya markuu fallaarihiisa wax ku liishaamo ha noqdeen sida wax kala jabay ha noqdeen sida alaalaxayda dhalaasha oo iska baaba'da iyo sida dhicis naageed oo aan qoraxda arkin intaan dheryihiinnu qodxaha taaban ayuu kuwa qoyan iyo kuwa ololayaba ku kala firdhin doonaa dabayl cirwareen ah ganxaqa uhu wuu raynrayn doonaa markuu arko aargudashada oo wuxuu ku cago maydhan doonaa kan shar kale dhiiggiisa sidaas daraaddeed dadku wuxuu odhan doonaa hubaal kii xaq ahu abaalgud buu leeyahay hubaal waxaa jira ilaah dhulka xukuma